magaceyga waa ugaas meher kasto ka mid ah odayaasha reer mandheera runtii waxaan galabta idaacad usoo booqday in aan baaq u jeediyo deegaanka bangal ama county Kitale River wax ka socod baryahan runtii arrintaas waa arrin maaragtay la maqli kar maaha arrin la fiirsan kar maaha arrin la dhageysan kar maaha waan ceeboobnay haddaan nahay soomaalida ama muslimiinta haddaan nahay waan ceeboobnay haddii habeen dhalaan aan maaragtay dilka in idaacada laga sheegayo intaasaa la dilay intaasaa la dilay arrin fulxun walaalayaalow waxaan leeyahay nabadgelyo qaata ka jooga war dilka ma fiicana waad ogtihiin diintan waxay ka qabto dilka waad ogtihiin waxaan leeyahay arrintaas joojiye intii hadda dhimatay ayaa nagu filan ceebteedii iyo dhibkeedii iyo dembigeedii waxaad yeelaysiin tukalyaa lagu darin walyaalaalow waxaan ka xusaynaa haddaana reer mandheeraa arrintaas joojiye nabadgelyo qaata wixii laga taba maaragtay fidhi halasu imaado maaragtay arrinta hadda xeer ay gaarta xeer xun waay in hadda mas-uuliyiintu xero ayay maraysaa saas nabad laguma helo nabad waxaa lagu helaa in adig adigoo meesha dhib ka socdo odayaashiiyo maamooyinkii dhalinyarada maaragtay arkaan xasuustaan in waxay ku jiraan dhib ay tahay ama dembi ay tahay inay ogaadaan ayaa muhiim oogay mas-uuliyadda la xiro waa laga fiican yahay waxaan leeyahay walaalayaalow joojiye arrintaas arrintaas joojiye arrintaas joojiye waxaan leeyahay fidhi ha lagu noqdo maxaa dhibay xalka maxay tahay maxaa wax ka bilowdee intay wax ka bilowda markaas la isweydiin karaa bar intaan joojin laha insha allah intay dhimata allahu raxmado intii barakacdina allah hawla qabto waxaan leeyahay arrintan joojiye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu